من علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون waxa uu darsigeenu caawa ka bilaabanayaa suuradda suuratunaxli la yidhaahdo waa suurad maki a weyey oo qur-aanka qeybihiisa makiga ayay ku jirtaa ee soo degay intuusan nabigu soo hijroonin salawatullahi wasalaamu caleyh qur-aanka noocaasa mawduucyada uu ka hadlo iyo qaabka uu hadlo waynu soo barannay qaabka uu hadlayana waaqic markaa jiray ayuu cilaajinay oo daaweynayey waxaan soo sheegnay qur-aanka qaybtiisa makiga inay u badan tahay inuu tawxiidka xoogga saaro maxaa yeele bulshaa la unkayey mabaadi iyo muctaqadaad soo xididaystay oo muddo bulshadu soo haysaysana waa lagula dagaalamaya marka tawxiidku waa rukniga koobaad ee suwarka makiga ay ku wareegeystaan waxaa isagana ay ka hadlaan risaalada iyo rususha rusushu ilaahay soo diray subxaana wa tacaala iyo risaalooyinkii loo soo dhiibay oo iyadana lagala doodo bulshadii si loo isugu dayo in la ogolaysiiyo ilaahay subxaana wa tacaala inuu rususha soo dirsaday kutubtana soo dejiyey kadibna inay guddoomaan oy ogoladaan laga codsado waxaa kaloo ay ka hadlashaan waxaa aada loogu radiyaa caadooyinkii iyo dhaqamadii iyo muctaqadaadkii bulshadu haysatay waana sida suuraddani ay mari doonto wey waxaa kaleeto iyadana ka hadlaan aayaadka rabbi ee kawniga ah yaa iyadana aada loogu tilmaamaa suuradda iyadana waa inoo imaan doontaa iyagoo fara badan waxaa kaleeto iyadana la tusaa oo addoommada loogaga sheekeeyaa nicamka ilaahay u galay subxana wa tacaala barwaaqooyinka badan iyo gallada weyn ee adduunka uu daadiyey ilaahay subxaana wa tacaala uu galay waxaa laysku garab dhigaa dadka mu'miniinta ilaahay sharcigiisa qaatay iyo kuwa gaalada ee sharcigiisa diiday jidkay kuwani mareen iyo kuwani jidkay mareen ayaa laysgarab dhigaa qolo walbana abaalkeedaa lagu sheega waxay ka hadlaan oo aad ay macnaha waxa wey xoogga u saaraan suwarka makiga ah sidoo kale tawxiidka qaybtiisa loo yaqaano caqiidat lbacti wanushuur in laysa soo saari doono taasoo la ogolaysiin kari waayey nimankii waagaa jiray ee nebiga salawatulli wasalaamu calayhi dhexdooda laga soo saaray meeshaada marka ugu tegi doonaa suuraddani marka si gooniya waxay caan ugu tahay aayaadka rabbi ee kawniga ah iyo nicamka ilaahay addoommada uu galay taasaa waxay ugu xeeldheeraanaysaa si cajiib ah oo aan lala wadaagin bilowgay ka bilaabi ilaa gabagabada agteeda laga gaadho waxyaalaha addoommada ilaahay u galay subxaana wa tacaala ayaa macnaha la tusi suuraddii marka oo inoo bilaabatay waat bismi illaahi araxmaani araxiim ataa amrullah ataa waxaa yimid amrullaahi amarkii ilaahay baa yimid ee falaa tastacjiluuhu ha degdegsanina ha codsanina subxaanahu nasahnaantiisuu ilaahay nasahan yahay wa tacaalaa kor buu ahaaday camaa yushrikuuna waxay wadaajintay wax la wadaajinayaan yuu ka saramaray waxaa markiiba lagu bilaabay caqiidadii ahayd aakharo inay jirto saacadduna imaanayso waxaa ilaahi subxaana wa tacaala uu yidhi amarkii alla waa yimid jaawaaba dhacay wey amarkii alla waa yimid amarkaasi bimacnaa saacaddii wey saacaddii iyo qiyaamadii waaba timidba oo mayna imaanine waxaa laga soo wareegay markay soo degeysa taqriiban yani ilaa dhowr iyo toban qarni baa ka soo wareegtay welina wax qiyaamo dhacday ma hayno ataa amrullah markaasaana waxaa laga dhigaya wax horay u dhacay oo maadi baa laga cabiraya waxaa la yidhaahdaa aada buu qur-aanku u adeegsadaa waxaana loo adeegsadaa waxyaalaha hubaasha ay tahay inay imaanayaan yaa waxaa loo adeegsadaa sidii iyagoo yimid oo dhacay oo kale aad bayna u badanta waxaa la yidhahdaa tanziilu mutaxaqiqi lwuquuci manzila alwaaqica aw manzila alwuquuc shayga la hubo inuu dhici doono sidii mid dhacay oo kale in laga dhigaayo oo laga cabiraayo luqada aad baa loo adeegsadaa qur-aankuna aad buu adeegsadaa amarkii alle oo saacadha waa yimid iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar iqtaraba linnaasi xisaabuhum meelo badan ilahi subxana wa taala ku odhanay marka amarkii ilaahay waa yimid macnaha xaqiiqa waa imaan doonaa w mar hadday sidaas tahay ha degdegsanina falaa tastacjiluuhu gaaladii baa lala hadlaya leanna markii la yidhahdo cadaab baa idiin imaano aakharaan wax jira weye wax ciyaariya dheeldheel galana maehe ha codsanina inuu idinku soo degdego falaa tastacjiluuhu damiirka ku jira falaa tastacjiluuhu sida loo badanya wuxuu u noqonayaa falaa tastacjiluuhu cadaabka ataa amrullahide laga fahmaye ee amarka dhexdiisa ku imaanaya cadaabkaa degdegsigiisa daaye ama falaa tastacjiluuhu ilaahay inuu idiin soo dedejiyo ha ka codsaninoo damiirka alla loo celiyo alla wuxuu ka nasahan yahay wax walba oon u cuntamin oon u qalmin waxa uuna ka sara maray oo uusan rabbi yani uusan ku jirin wadaajintooda ay wax cid kale wax ugu darayaan wadaajintaay ka dhexaysiinayaan ilaahay addoommadiisa wax ka dhexaysiinayaan taa ilahay waa ka sarreeya subxana wa tacaala cid wax la wadaagi karta addoommadiisana ilaahay ma aha waa ka sarreeya saasaa marka leeyihi ishraagaasi marka xaggee buu kusoo hormaray ishraagga waxaa laga fahmayaa bay leeyihiin aayaddu diiday mar hadday leeyihiin cadaabkan aad sheegaysaan wax dhici karaba ma aha macnaha qudrada ilaahay iyo awooddiisay shakisan yihiin awoodda ilaahay oo cajzi lagu tilmaamona waa sifo makhluuq makhluuqoo khaaliq loo ekeysiiyena waa shirki halkaasaa macnaha wax ka imaanaysa ataa waxaa yimid amrullaahi arrinkii ilaahay baa yimid oo saacaddii iyo qiyaamadii ayaa timid ee falaa tastacjiluuhu ha degdegsaninoo inay idinku timaado hadda ha codsanina subxaanahu nasahnaantiisa ayuu alla nasahan yahay yani waa masdar ficilkiisu xadfeeyo sidaasuu ku yimaadaa subxaanahu nasahnaanta u qalanta iyo hufnaanta yani u cuntanta ayuu ilahay hufan yahay subxaana wa tacaala wa tacaala kor buu ahaadayoo wuxuu ka sara maray camaa yushrikuuna can ishraakihim wadaajintooda ilaahay ay cid kale wax la wadaajinayaan oo wax isugu darayaan taasuu ilaahay subxaana wa tacaala ka sarreeya oo uusan macnaha ku jirin yunazzilu lmalaaikata biruuxi min amrihi calaa man yashaau min cibaadihi an andiruu annahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun yunazilu ilaahay wuu soo dejin almalaaikata malaaigtii ayuu soo dejin biruuxi waxyigii buu la soo dejin min amrihi oo amarkiisa ah ama amarkiisa qaarkii ah calaa man yashaau ciduu doonuna kusoo dejini dushooda oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid a addoommadiisa cidduu doono dushooduna kusoo dejin ruuxaas an andiruu buu la soo dejin ey andiruu diga an oo ogeysiiyana gaalada u diga ogeysiiyana annahu amar yashaniya laa ilaaha mid xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaa ana aniga mooyaane ee fattaquuni iga cabsada macnaha malaa'igtii buu ilaahay soo dejinoo waxyi baa loo soo dhiibi malaa'igtu waa jibriil taasaa laga wadaa ruuxa waxaa laga wadaa waa waxyiga yulqi ruuxa min mrihi cala man yashaa waa waxyigaa laga wadaa wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min mrina ruuxaasi marka waa waxyiga waxaa waxyiga ruux loogu magacaabay ruuxda naftaa la yidhahdaa wuxuu dheefiyaa oo nooleeyaa ruuxda qadadii iyo cuntadii nafta wey sidaa daraaddeed baa ruux looga cabiray baynamaa cabitaanka iyo cunitaanku ay jidhka dheefiyaan oy quudiyaan yuu waxyigu wuxuu quud iyo cunto iyo cabitaan u yahay oo ku noolaada ruuxda biniaadamka saas daraaddeed baa ruux looga cabira macnaha marka waxyigii baanu malaaig baanu soo dejinaynaa iyagoo waxyigii wada waxyigaasoo amarka ilaahay qaar ka mid ah ama amarkii ilaahay isagoo ah oo minta ama tabciidiye ka dhig ama waxaad ka dhigtaa macnaha bayaaniya wuxuu ku soo dejini waxyigiisa cidduu doono addoommadiisa ka mid a addoommadiisa ninkuu doonu ilaahay ku soo dejinaya mana allahu yastafii min almalaaikati rusulan wa min annaas cidduu doonuu ilaahay rasuul ka dhigano hawshiisa iyo fariintiisa usoo dhiibani cidina tala kuma le cidina macnaha waxa wey qorshihiisaas ma faragelin karayso ilaahi subxaana watacaala isagaa arintan wata w wixii malaaigta loo soo dhiibay waxyigu saldhiga u ahaa waxyiga gundhiga u ahaa rusushana lagu soo dejiyey ayaa asaaskiisii la sheegayo waa tawxiid dadka digniin gaadhsiiya oo gaalada u diga una sheega cid xaq lagu caabuda inaysan jirin allah mooyaane igana cabsada aniga iga cabsadoo cadaabkayga iska jira sidaasaa macnaha loo soo dhiibaa marar badan baan soo marnay waxyiga ilaahay soo dejiyey subxaana watacaala maadaama asaaska koobaad iyo unugiisa iyo lafdhabartiisa uu tawxiidka yahay risaalaadka marka laga waramayo iyo rususha waxa loo soo diray tawxiid unbaa la cabiraa leanna waxa kaloo dhan waa farac waxa kaloo dhan waa laamo iyo caleemo isaga ka farcamo isaga haddii la waayo waxa kaleetana ma jiray macna yunailu ilaahay wuu soo dejinay almalaaikata malaaigta ayuu soo dejinay biruuxi waxyii buu la soo dejinay min amrihi amarkiisa qaar ka mid isagoo ah ama min amrihi oo amarkiisii ah calaa man yashaau ciduu doonuu dushooda ku soo dejin oo min cibaadihi addoommadiisa ka mida oo rusushii ah macna ciduu doonuu rasuul ka dhiga an andiruu ay andiruu antu waa tafsiir mufasiro wey an andiruu ayaa lala soo dejin diga oo gaalada u diga ogeysiiyana anahu amar yashaniya laa ilaaha mid xaq lagu caabuday inuusan jirin ilaa ana aniga mooye waa iltifaat ee fattaquuni aniga iga cabsado sidaas addoommada gaadhsiiya ayaanu la soo dejinaa buu alla leeyahy subxana watacaala qiyaamadii markii laga warramay ilaahayna xumaan iska hufay oo iska nasahay ayaa kadib waxaa laga warramay ilaahay inuu kutub soo dejiyo malaaigna soo diro waxyina soo dejiya rabbi subxaana watacaala waxyigaana ninkuu doonu ilaahay u dhiiban waxyigaana waxaa asaas iyo gundhig u ah tawxiidka u ah halaqa asamaawaati walarda bilxaqi tacaala camaa yushrikuun khalaqa alinsaana min nutfatin faida huwa khasiimun mubiin halkan waxaa laga gudagalay oo lagu dheeraan doonaa waxyaale aada u fara badan oo dhinacna nicmo iyo barwaaqo ilaahay addoommada siiye ka mid ah dhinacna ayado ilaahayo kawni ah ilan iyagoo hal shay ah yay laba macno wada gudanayaan macno way gudan oo waa nicmo oo addoommadiibaa ku intifaacahayo oo ka faa'iidaysanaya dhinaca waxay ka yihiin waa nicmo dhinacna ciddii u fiirsata waxay ku hanuuninayoo tusayaan allihii abuuray subxaana watacaala iyo waxdaaniyadiisa kuwaasaa marka la gudagalay khalaqa alla waa abuuray asamaawaati samaawaadkiibuu abuuray waalarda iyo dhulkiibuu abuuray bilxaqi xaq buuna ku abuuray isagoo macnaha sugaya ayuu ilaahay abuuray tacaala wuu sara maray alle camaa yushrikuuna can ishraakihim wadaajintooda ay wax la wadaajinayaan buu ilaahay ka sara maray waxaa laga warramay samaawaadkiiyo dhulkuu ilahay abuuray subxana watacaala abuurkooduna xaq buu ahaaday waa shay gar ah cadaalad buu ilahay ku abuuray subxana watacaala ujeeduuna ka leeyahay cabas iyo ciyaar iyo sudan iyo macno la-aan ayaa meesha laga saarayaa bilxaqi marka la leeyahay macno la-aan inuu isaga abuuray oo wax ujeeddaa uusan ka lahayn xikmadii ayna ku jirin taasaa meesha laga saaraya xaq buu ilahay ku abuuray subxana watacaala xaqa hadduu ku abuurayna keligii buu samaawaadka abuuray keligii in la aado addoommadu ay aadaan buuna mudnaa haddiise laga leexdayoo cid kale wax loogu daray waxa ay wax ugu dareen ilaaha subxaana watacaala waa ka sarreeya cid wax la wadaagi karta addoommadiisa rabbi waa ka sarreeya subxana watacaala khalaqa wuu abuuray alle asamaawaati samaawaadkii buu abuuray waalarda iyo dhulkii bilxaqi xaq buu ku abuuray tacaalaa wuu sara maray camaa yushrikuuna waxa ay la wadaajinayaan ayuu ilaahay ka sara maray subxaana watacaala khalaqa wuu abuuray alinsaana dadkii taasi waa caalamka sare we caalamka sare ayuu ilaahay samada ka tilmaamay caalamka hoosena dhulkaa laga tilmaamay caalamkii hoosaa marka faahfaahintiisa loo yimid khalaqa ilaahay waa abuuray alinsaana insaankii buu abuuray min nudfatin candhuuf ayuu ka abuuray fa idaa markaaba markii la abuurayba huwa isagii insaankii khasiimun waa mid doodayo wey mubiinun oo doodiisu cad macnaheedu waxa wey insaankii ilaahay wuxuu ka abuuray nudfa nudfadu waxa wey waa minida waay biyaha ninka iyo haweeneyda ka imaanhaye amshaajka ah ee isku dhex jire isku dhex dheehan kuwaasuu ilahay ka abuuray subxana wa tacaala yakhruju min bayni sulbi wataraa'i qaarna ay ka imaanayaan kalxama qaarna ay dhawarka ka imaanayaan biyahaasuu ilahay ka abuuray subxaana wa tacaala waana biyo aadu yani u liito wey min maain mahiin biyo liito aadan isu quudhaynin inay jidhkaaga ku yaalaan ama maradaada ku sii yaalaan waxoogaa aad ka yalaalugoonoo ka yaqyaqsan biyo noocaasu ilahay ka abuuray subxana wa tacaala markii la abuurayna waa la koriyey waxaa loo koriyey oo ilaahay u kobciyey oo u noolaystay inuu caabudo meeshii cibaado laga filahayey markuu weynaadayoo waxoogaa isxoog isyaro biday oo tabar isyaro biday yuu markii wuxuuba bilaabay inuu ilaahay kusoo jeedsado oo dood galo oo yidhaahdo man yuxyi alcidaama wahiya ramiim oo sideedaba yaa noolayn kara lafahan baaliyoobay ee carada ku darmaday cidda soo noolayn karta yaa wey awalaysa aladii khalaqa asamaawaati waalarda waaka ilahi subxana wa tacala odhanay yacni qudrada rabbi iyo awooddiisa inuu ka doodo ayuu markiiba gudagelaya war shalay baad dharabta jiibtay ood miskiin ahayd oodan caqli lahayn oodan isku filayn oodan tillaabsan karin waa lagu koyey heerkaasaa lagu soo gaadhsiiyey meeshii lagaa sugayey rabbigii intaa kuu qabtay inaad caabudood garato haddaad isagii hadda dood kula kacdo oo qiritaankiisi iyo jiritaankiisiba aad ka doodto oo sharcigiisii aad ka dooddo diintiisi inaad la dagaalanto aad ku kacdahay xaggeed ku socotaa marka saasuu ilahay ku tilmaamay subxana wa tacaala khalaqa alinsaana insaankii ayuu alla abuuray min nudfatin mini ayuu ka abuuray canduufta minida abuu ka abuuray faidaa markaaba markii la abuuray waxoogaa uu yaro barbaaray uu doodi karo faidaa markaaba huwa isagu khasiimun waa midkii doodayo wey mubiinun oo doodiisu cad ah dood cadcad buuba la soo taagan yahayo ilaahay jiritaankiisana wuu ka doodi uluhiyadiisana wuu ka doodi rububiyadiisana wuu ka doodi sharcigiisi iyo rusushiisiiy wuxuu soo dejiyena wuu ka doodaya waaba taagan yahay waa la karlaaya bnaadancajaa'ibtaasule wlancaama khalaqaha lakum fiiha difun wamanaaficu waminha takuluun taasi waxa weeye ibni aadamka abuurka ilaahay uu abuuray iyaduna waa gallad dhanka kale marka la fiiriyana waa nicmo nicmo iyo gallad wey dhinac marka laga fiiriyana waa aaya rabbaaniya wey ibni aadamka sidan u yaallay waa ilaahay subxaana wa tacaala waxyaalaha kutusaya kugu hanuuninaya ayay ka mid tahay lancaama wakhalaqa alla waa abuuray alancaama xoolihii buu abuuray khalaqaha waa abuuray lakum xaalay idiin sugnaatay fiiha dhexdeeda difun dugaal wa manaaficu manaafic xaalay dhexdeeda idinku sugnaatay wa minha xaggeedana ta'kuluuna ka cunaysaan walakum waxaa idiin sugnaaday fiiha xoolaha dhexdeeda jamaalun qurux xiina waktiga turiixuuna aad caraabinaysaan iyo wa xiina waktiga tasraxuuna aad foofinaysaan wataxmilu waxay qaadaysaa xoolihii afqaalakum culaysyadiinay qaadi ilaa beledin wadan bay u qaadi lam takuunu aydaan ahayn baaliqiihi kuwa gaadhi karay ilaa bishiqi lanfusi naf dhibkeed mooye beled aydaan gaadhi kari lahayn ilaa naf dhibaatootay mooye ayay culayskiinna u xambaari ina rabbakum rabbigiinna larauufun waa midkii larauufun midkii turid badan weye raxiimun oo haddana naxariis badan walkhayla fardihiina waa abuuray alle walbiqaala baqlihiina waa abuuray walxamiira dameerihiina waa abuuray litarkabuuha si aad u fuushaan waziinatan na waa u abuuray si aad u fuushaan quruxna ay idinku noqoto wayakhluqu alla wuu abuuri maa laa taclamuuna waxaydaan ogeynna wuu abuuri nicmooyinka la daadiye waxaa ka mid oo ilaahay idiin abuuray xoola xooluhu waa saddexda nooc haddii lasii kala dhigdhigana sideedda noocen soo marnay amaaniyata aswaaj yani waxa wey sideedda nooc ayaa ancaamta laga wadaa xoolaha ilaahay baa idiin abuuray subxaana wa tacaala manaafic badan baad ku qabtaan iyo faa'iidooyin badan faa'iidooyinkaad ku qabtaan waxaa kow laga dhigay lakum fiiha difun difiga waxaa la yidhahdaa waa dugaash shay aad macnaha dugaal ka dhigataano waa dharkii laga samaysanayey dhogorta xoolaha oo kulaylka iyo qabowga iyo waxyaalahaasoo dhan buu dugaal idinka yahay oo isagaa laga samayn ilan dhagorta xoolaha dhar baa laga sameeya oo waxaa laga sameeya bustayaal baa laga sameeya oo wax qaaliyo aad u qiimo badan baa laga sameeya dhagorta xoolaha lakum fiiha difun marka saasaa laga wadaa difiga waxaa la yidhahdaa meesha waxoogaa lagu yara diirsado oo qabowga lagaga baxo oo ku yaro diirisaa difiga la yidhahdaa ku taskiinisa waxaana laga wadaa dharka xoolaha laga samaysanaya dhogortiisa wa manaaficu manaaficna waad ku qabtaan manaaficda aan la sheegin waxaa ka mida ee lagu qabo taranka xoolihii waa isdhalayaan waxaa ka mida caanaha laga cabayo kadib baa waxaa la yidhi wa minha ta'kuluun waadna cuntaan oo hilibkeedii baad cuntaan waana ta ugu muhiimsan intaad qalataan xilligaad doontaan baad hilibkeeda ku intifaacdaan kadib baa waxaa la sheegay faa'iidooyin kalood ku qabtaano waxaa ka mid a walakum fiiha jamaal quruxna waa idinta xoolihii waa qurux khaasatan markaad sii foofinaysaan iyo markaad soo caraabinaysaan bay qurux yihiin saasaa laga cabay dadka xoolaha dhaqdaa yaqaaneen ree magaal waxba ka garan maayo xoolo quruxdo xoolo marra soo foofayo marra soo caraabaya reemagaal wax quraxay ugu sugan yihi qurux male laakiin dadka dhaqda ee tabcada ee macnaha xeraysaaye waa yaqaanaan xooluhu marka ay xerada ku jiraan qurixi kama muuqato maxaa yeele waabay isku dhex daadsan yihiino way isku murugsan yihiin cidina arki mayso markay meeshay daaqaan joogaanna way kala firirsan yihiin oo neef walba duurkiisuu ku jiraa waxbuu daaqaya qurxi meesha ama taallo laakiin markay ama aroortii sii baxayaan oo ay sii socdaan oo banaanka ku foofaan ama galabtii markay soo caraabaan oo banka ku soo baxaan qurux waay ruuxii tabcan jiray baa garan quruxdaasay idin tahay w ilahi subxana watacala ohanay waxaa la hormariyey quruxdooda marka la sheegayo markay soo caraabayaan baa laga hormariyey markay sii foofayaan maxaa loogu hormariyey leanna markay soo caraabayaan bay ka qurux badan yihin marka waa dheragsan yihiin candhadiina waa buuxda laakiin markay sii foofayaan waana gaajaysan yihiin candhadiina waa maranta sidaas w markaas ka qurux badan yihin saas daraaddeed baa lagu hormariyey faa'iidooyinkaas ku qabtaan waxaa ka mida geeliibaa si gooniyo loo xusay oo waxaa la yidhi waxaad ku qaadataan waxyaalaha culculus oo aad doonaysaan intaad meel ka qaadaan meel kaloo fog inaad geysaan iyagaa idiin qaada meeshaasoo haddaad idinku lafihiinna inaad qaadaan isku day lahaydeen naf rafaaday un ay geyn lahayd naf dhibaatootay oo rafaaday unbaa geyn lahayd hadday geysa xataa laakiin markaad ayaga saarataan ood idiin qaadaan idinkoo dhabacdhabclaynahayo oo yacni aan daallanayn oo culays aan qaadin oo yay meeshii idinku tuurayaan macna taa waa geela wey lama qabaan kuwa kale lama qabaan intaasi waxaa la sheegay oo laga xusay xoolihii la tabcanayo kadib baa waxaa la sheegay fardaha iyo baqalaha iyo dameeraha ayagana faaiidad ku qabtaan faaiidadaad ku qabtaan idinkaa laydin abuuray iyagana faaiidadaad ku qabtaanna waxa wey waa laba faa'iida la sheegay waa inaad fuushaan ood rarataan ta labaadna waxa wey waa inay qurux idin noqoto qurux iyo in la rarto labadaasaa la sheegay in la rarto la garay oo la fuulo rarasho maaha waa in la fuulo macnaha oo gaadiid ahaan loo fuulo ziinaduna waxa weyaan iyadana fardaha khaasatan ayaa waxay ahaan jireen gaadiidka lagu xaragoodo hadda soomada arag baabuurta cadcad ee sharikaadka ee kala sarsareeya benziga iyo baashii ahayd bolvada iyo waxankadaas macnaha waxa wey bijoodka iyo yacni noocyadan raaxada loogu talagalay iyo tiyootooyinka iyo ee dadku ku raaxaystaan waagaa fardaha ahaan jiray waxaad maqlaysa hadda baabuurta qaarkood baabuurka waa baabuur xarago baabuur yani dadweyne loogu talagalay maaha kadalika saasay farduhu ahaan jire marka xarago iyo qurux iyo ziinay idin yihiin bu alla leeyahy subxana watacaala marna waad fuulaysaan marna xarag iyo qurux bay idinta wayakluqu maa laa taclamuun wax idaan ogeyna ilahi waa abuuri subxana watacaala wayakluqu maa laa taclamuun kuwii waagaa joogay baa laleeyahay wax aydan ka warhaynin oo idinku aydaan ogeyn laakiin kuwa idinka dambeeya ay ogaan doonaanoo waxyaalaha la fuula ka midana ilaahay baa abuuri doona subxana wa tacala waa la gartay baan u malay kuwaas waa baabuurta iyo diyaaradaha iyo tareennada iyo waxankaas la raaco wayaqluqu maa laa taclamuuna bay soo gudagelaysa mayna ogeyn laakiin innagaa ogaanay innaga lafteenna waxaynaan ogeyn gadaal inay ka timaado waa laga yaabaa oo tiknolojiyada adduunku intay sii horumarto noocyo kaleba ay iska soo baxaan macnaha waa wax macquulow wlkhayla wlbiaala wlxamiira litarkabuuha ayaa waxaa loo deliishadaa culimmadu qaar ka mid a araska or dad yani dameeraha inaan la cuni karan hilibkooda waa laisku waafaqsanya baqashada inaan la cuni karan iyaduna waa sidoo kale faraska ayay culimada qaar ka mida waxay yidhaahdaan hilibkiisa lama cuni karayo alimaam abu xaniifa iyo keyrkiibaa qaba waxaan loo cuni karin bay leeyihiin aayaddanay daliishan maxaa yeelay ilaahay waan idiin abuuray markuu yidhi waxaa la sheegay oo keliyata abuurkiisa waxaa lagu cileeyey fuulitaan iyo qurux haddii la cuni karo cunitaan ku bannaan yahay cunitaankaa marka hore la sheegi laha maxaa yeele isagaa ka muhiimsan fuulitaanka iyo macnaha waxa weye quruxdaba sidaa daraaddeed maadaama aan halkan lagu sheegin kuwii ka horreeyena cunitaan lagu sheegay lama cuni karayo saddexdan saasuu leeyahy waxaa kaloo la deliishanaya waa laha yani dilaalat liqtiraan oo usuuliyiintu ay macnaha waxa weyaan ay culimada usuulku ay sheegaan oo waxay macnaheedu tahay shayga haddii shay ashyaa kale lagu cadfo cadafkaa iyo isku xidhidaasa waxay keenaysaa inay isku xugum qaataan laakin dilaalat liqtiraan waa daciifa cinda jumhuuri usuuliyiin waa daciifo taa meel inaga dhig ta kaleeto oo ah macnaha waxa weya litarkabuuha waziinatan taas haddii yani waxa weyaan laga fahmi lahaa waxaa diidaya axaadiista nabiga sal lay aslam maxaa yeelay nabigeena salawatulli wasalaamu aleyh waxaa ka sugan oo saxaabadu ka warinay saxiixaynka bukhaariy muslim kuso arooray nahaa rasuul lahi sal lay waslam can luxuumi lxumri alahliya waadina fii luxuumi lkhayl nabigu sal lay wasalam dameeraha magaalooyinkiiyo guryaha jooga ayuu hilibkooda reebay wuxuuse ogolaaday fardaha hilibkooda in la cuno nabigu salawatulai waslamu aleyh xadiiu asma binti abi bakar oo muslim uu warinayo waata odhanaysa anagoo madiine joogna yaanu faras qalanay waagii nebiga salawatulai waslamu aleyh marka fardaha sida saxiixa hilibkooda waa la cuni karaa waana la qalan karaya axaadiis saxiixa oon shaki ku jirin dilaaladeeda iyo hubuudkeeda midna ayaa kusoo arooray hala qasho marka walancaama khalaqaha walancaama ishtiqaal baa la yidhahdaa wa khalaqa wuu abuuray alle alancaama xoolihii ayuu abuuray khalaqahaa wuu abuuray lakum idinka lakum xaal idinku sugn ay idiin sugnaatay fiiha dhexdeeda idinku sugnaatay difun dugaal yani dugaal waxaad macnaha dugsiis ka dhigataan oo dharkii ah wa manaaficu xaalay manaafic kale idinku sugnaatay oy ka mid tahay caanihii tarankii uu ka mid yahay beerihii ay falayeen uu ka mid yahay ila looda beeraha lagu fashaay beerihii ay falayeen manaaficdaasaa lagu qabaa wa minhaa xaggeeda ayaa ta'kuluuna ka cunaysaan hilibkeedana waad cuntaan walakum waxaa idinku sugnaaday fiiha dhexdeeda jamaalun qurux xiina waktiga turiixuuna aad dheelmaysaan iyo waxiina waktiga tasraxuuna aad foofinaysaan markaad soo dheelmaysaan iyo markaad sii foofinaysaan wa taxmilu waxay xambaari xoolihii asqaalakum culaysyadiinay xambaari ilaa baladin wadan intii ka abay u xambaari wadankaasoo lam takuunu aydaan ahayn baaligiihi kuwa gaadhi kara ilaa bishiqi lanfusi ama baaligiihi kuwa gaadhsiin kara baaligiihi kuwa gaadhi kara ama gaadhsiin kara waxyaalaha culus ilaa bishiqi lanfusi nafyaal yani nafyaal dhibaatadood mooyaane ashiqu hiya almashaqa yani nafyaal dhibaatadood naf dhibaatootay oo rafaaday oo daashay oo culayskii qaadi weyday naf noocaasoo kaleetaa inay gaadho mooye aydaan si kale ku gaari karin macna ina rabbakum rabbigiina la ra'uufun midkii oo yani turid badan wey idinka idinin tura raxiimun oo naxariis badan wey saa daraadeed buu xoolahan idinku abuuray naxariisu idiin naxariisanayo iyo turid ilaahay u idiin turayo subxaana wa tacaala oo idinka turaya asqaashan iyo culaysadan iyo waxaan aydan qaadi karin macna walkhayla fardihiina alla waa abuuray xagga hore ku cadfan khalaqahaada walkhayla fardihiina waa abuuray walbiqaala iyo baqashii iyo walxamiira dameerihii litarkabuuha si aad u fuushaan daraaddeed waziinatan iyo qurux daraaddeed waziinatantu waa mafcuul min ajli waziilatan iyo qurux daraaddeed buu ilahi u abuuray subxana wa tacala ay quruxdan yihiin wayakluqu alla wuu abuuri maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn buu ilahi subxana wa tacaala abuuri doonaa oo waxyaalaha la fuula ka mida macna wuxuu leeyahay xadiid waxaa jira kusoo arooray saxiix muslim oo nabigu leeyahay salawatullahi wasalaamu aleyh tutraku lqilaasu xataa laa yusca calayha ciise bnu maryam maalintuu imaanayo ee uu soo degi doono ee uu khinziirka dili doono ee saliibka jejebin doono ee jizyada uu qaadi doono ayaa nebigu xadiidkaa wuxuu ku sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh halihii la fuuli jiray ayaa fuulitaankooda laga tegi doonaabu nabigu yuri salawatulhi waslamu caleyh geeli la raran jiray ee qur-aanku sheegay laba raran maayo waxaa lagaga kaaftoomi doonaa waxyaalo kaloo la fuulo geela rabta xaggeed ku hartaa soo adduunka ma yaraanayo reebaadiyo unbaa fuuli laakiin adduunka intiisa badan wuu ka guuray haddaba geel la fuulo wayakluqu maa laa taclamuunadaa wixii ku soo baxay ee tiknolojiyadu gaadhaya hadda la rabtaa in kulli laga wada tagana waa suurtagalo wuxuu leeyahay yani shanqiiti waxay ka mid tahay mucjizaadkii nabiga salawatulhi wasalaamu caleyh ee hadda daahiray geela keliya waagi hore la raran jiray oo qaaradaha lagu gudbi jiray hadda laakiin wuxuu noqday cidda isticmaashaha inay siiba yaraato cahdiga uu imaan doono nabiylahi ciisa calayhi salaam waaba laga wada tegi oo wax kalaa macnaha loo guuri doonaa oo dadku raran doonaan macnaha وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وعلى الله ألا دشيس وحا هذا قصد السبيل شدك توصل ومنها شدك وحا كمد جائر مد قلعصا مد لحسن ولو شاء هدو ألا دون لهداكم وإذن هنون لها أجمعين حالة دشير يعني وحيالة دوادة لقصوا هذي waxaa markiiba laga hadlay haddana meesha lagaga hadlaya waxyaalo macnawi oo jidka ilaahay subxaana watacaala addoommada gaadhsiiya aayadda marka laba macnoba waa la sheegaa macnahaas yani ay rajaxayaan ibnu kaiir iyo keyrkii mujaahid baana macnaha leh sidoo kaleete maxamed aminu shanqiti baa macnaha rajaxay macnahaasi waxa weeye wa cala allaahi xagga alle caladu bimacnaa ila wa cala allaahi ila allaahi xagga alle ayuu qasdu sabiili jidka toosani ahaaday yacni jidka toosan xagga alle ayuu addoommada gaadhsiinayaa wa minhaa jidkii waxaa ka mida jaairun mid duwan oo qalloocsan oo yacni ka duwaya addoommada alla subxaana wa tacaala macnahaasi waa macnaha ay kutusayso aayadda kale wa anna haada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili siraadkaas toosan waa qasdu sabiilkaasoo suu usii wado addoommadu alle u geyn subxaana wa tacaala ridwihiis iyo jannadiisu ku aroorin midka jaairkee meeshan qaloocsane lagu sheegayna walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilihi waa jidadkaa kale qalloocsan sida ibnu cabaas uu leeyahayna wa minhaa jaairuntu waa mabaadi'da kale ee aan islaamka ahayn sida nasraaniyada iyo majuusiyada iyo yahuudiyada iyo kulligood kuwaasu macnaha ka dhigaya macnahaasaa marka moodaa in yani waxa wey loo badanya macno kaleeto waxa wey wacala allahi qasdu sabiil ilaahay dushiisa waxaa ahaaday qasdu sabiili bayaanu qasdi sabiil jidka toosan cadayntiisa ilaahay baa dusha saartay oo inuu jidkaa cadee toosan addoommadiisa u caddeeyo oo rusul usoo diro kutub usoo dejiya ilahay baa subxaana wa tacaala ay dushiisa ahaday wa minhaa jidkii waxaa ka mida jaairun meeshaa marka waxoogaa ishkaala ku jira wa minhaa jaairunta markaa macna beelaysa sida uu shinqiiqi leeyahay macnaha horaan iska marayna qasdu sabiilka marka waxaa la yidhahdaa asabiil lqaasid waa asabiil lmustaqiim qaasid haddaad maqasho waa jid toosan alladii laa wijaaja fiih oo aan qolooc ku jirin wa cala allaahi ilaahay dushiisa ayaa waxay ahaatay wa cala allaahi ilallaahi xagga alle ayuu ahaaday oo uu gaadhsiinayaa dadka qasdu sabiili jidka toosani oo sharcigiisa iyo diintu soo dejiyay jidkii rusushu martay ah jidkaasi ilaahay buu addoommada gaadhsiinayo naxariistiisa iyo jannadiisa wa minhaa jidkii waxaa ka mid a jaairun mid leexsan oo toosnidii ka leexsan oo qalloocsan oo alle addoommada ka duwaya meel kaleeto ku aroor naar iyo meel xun ku aroorinaya ayaa ka mida jidkii macnaha walow shaaa hadduu alla dooni lahaana lahadaakum waa idin hanuunin lahaa ajmaciina xalaad idishiin jidkaa toosan buu ilaahay idin wada marin lahaa hadduu saa dooni lahaa laakiin ma doonin ilaahay wuxuu doonay in aad kala baxdaan oo qolona jidkaa qalloocsanee duwan ay qaadaan qolona jidkaa toosan inay qaadaan huwa ladii anzla min asamaai maa lakum minhu sharaab waminhu shajaru fiihi tusiimuun yunbitu lakum bihi zarca wazaytuuna wnakiila wlacnaab wamin kuli amaraat ina fii dalika laaayata liqawmin yatafakaruun waxaa lagu noqday waxyaalihii dhinacna barwaaqada ka ahaa iyo nicmadiiyo gallada alle dhinacna aayaadka kawnigaa ka ahaa huwa alle aladii midka weyn anzla soo dejiyey min asamaai samada xaggeeda maaan biyo kasoo dejiyey lakum xaaluu idin sugnaaday minhu biyaha xaggiisa sharaabun cabitaan kuwa la cabo wa minhu xaggiisa xaaluu idinka sugnaaday shajarun geed geedkaasoo fiihi dhexdiisa tusiibuuna xoolaha aad daaqsataan yumbitu alla wuu soo saari lakum idinka bihi biyaha wuxuu idinku soo saari azarca beer yaryar beertiibuu idinku soo saari wazaytuuna zaytuun buu idinku soo saari wanakiila timir buu idinku soo saari walacnaaba cinabyu idinku soo saari wa min kulli samaraati midho oo dhan buu xaggiisa wax idinku soo saari ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana waxaa ahaaday laaayatan astaan weyn iyo calaamad liqowmin dad bay ugu sugan tahay yatafakaruuna oo fikiray ilaahay samada biyuu ka soo dejiyey kor baa laga keenay wey macna kor buu ilaahay biyo ka keenay biyahaasi waxaad cabtaan iyo wax geeda idiin soo saaray u qaybsami qaar u suubada inaad cabtaan oo macaan oo waxna aad ku karsanaysaan aadna cabaysaan qaarna geeday idiin soo saarayaan oo waa qaarkii dhulka galay qaarkaana geedahay soo saareen waxaad daaqayo oo daaqsiisanaysaan xoolihiinii xoolahana maxaa ku tiirsan noloshiinni baa ku tiirsan saas biyaha iyagaa yuu ilaaha subxaana watacaala siduu geedo xooluhu daaqaanba ugu soo saaro yuu wuxuu ku soo saaraa beerihii aad ku noolaan lahayd oo noloshiinna cuskan lahayd oo beerta zarciga beerta yararkaa wey wuxuu ku soo saaray ilaahay zaytuunka oo zaytuunku dhinacna waa iidaan dhinacna waa saliid saliid lagu iidaanto wey dhinacna fawaakihdaa lagu daraa mar waa fawaakih marka waa marna waa iidaanoo waa saliid wey zaytuunka waa geedkan macnaha saliidda laga dhaliyo wey kaan inagu u naqaano ee jawaafada la yidhahdo luqada carabiga ma ah waxaa kaleeto ilaahay uu idiin soo saari timirtaa ilahay idiin soo saare iyaduna faakihana way noqotaa cunto asaasina way noqotaa acnaabta oo cinabyadana ilaahay waa idiin soo saari subxana watacala waxaa loo jamciyey cinabyada noocyadiisaa fara badan oo cinabku noocyo badan buu leey waxaa kaloo ilaahay uu biyaha idinku soo saaraya midho oo dhan buu ilahay idiin soo saari subxana watacala intaa la sheegay waxaan ahaynoo midho a jira bariiskiiyo midhihii kaleeto baadiyaha ka bixi jireen la beerin jirino sinsintiiyey imise midho oo kaleetu ilahi subxana watacaala biyaha kusoo saaray marka yani midho oo dhan markii wax laga tilmaamo tusaalayaal laga bixiyey yaa la duuduubay si inta aan la sheegin usoo gudagasho wa min kulli samaraat arrinkaa marka biyaha yimid ee kor ka yimid ee dhul ku da-ay ee haddana intaasoo nooc oo aan isku jinsi ahayn soo saaray ee haddana intaasoo midhaha oo wax la cuni iyo wax lagu faakihaysta isugu dhex jira soo saaray calaamo weyn soo kuma jirto soo astaan weyn meesha ma taallo oo calaa aqali taqdiir markay ugu yar tahay addoommada tusaysa inay jirto gacan waxaan ka dambayso bal wax kaleba haddaan doonaya loo daliishan inay waxani gacani ka dambayso xataa astaanku tusaysa iyo calaamadku tusaysaa inay ku jirto wey wax ka waaweyn baa ku jiro dadka caqliga iyo cilmigale un ay gaari karayaan saa daraaddeed bu alla subxaana watacaala wuxuu leeyahay waxay ugu jirtaa astaantaasi liqawmin yatafakaruun dad fikirhayo oo ka shaqaysiinaya maskaxdooda aayaadka ku dhalaalinaya markaa kadibna natiijada iyo faa'iidada la doonaya ka gaadhay aayadan taasa meesha la dhigay markaad si fiican uga baaraan degto oo ku barto oo kaa ay alla kugu hanuunso subxaana watacaala kadib ayaa markaas saas ay ku bartay astaamaha uu leeyahay iyo tilmaamaha uu leeyahay iyo wuxuu kaa doonayay iyo wixii uu ku abuuray ayay markaa kadib halkaasay dabagelinaysaa macana min tawxiid arububiya ila tawxiid luluhiya halkaasay ku waday huwa alle alladii midka way anzala soo dejiyey min asamaai samada xaggeeda maa an biyo ka soo dejiyey yani inay nicmo ilaahay oo barwaaqo tahayna waxaa kutusaysa haddii biyahaas imaanaya ilaahay uu gooyo dhowr sanoo isku xig isku xig imise khalaa'iq baa baabi imise khalaa'iq baa rugman hadduu ilaahay daystana wax noolaanaya maba jiraba wax noolaanayo ilaahay abuurtay ma jiro biyaha kor ka imaanaya haddii ilaahay gooyo subxaana watacaala huwa alle alladii midka way anzala soo dejiyey min asamaai kor ka soo dejiyey maa an biyo biyahaasoo lakum ay idiin sugnaatay minhu xaggiisa sharaabun cabitaan wa minhu xaggiisana shajarun ama wa minhu min ajlihi daraaddiiba waxaa idinku ahaaday shajarun geed geedkaasi waa ka xooluhu daaqaan fiihi geedka dhexdiisaa tusiimuuna xoolaha daaqsiinaysaan waa geedihii xooluhu daaqayen yumbitu wuu soo saari alle lakum idinka bihi biyaha wuxuu idinku soo saari azarca dheer wazaytuuna zaytuun buu idinku soo saari wanakiila iyo timir geedo timir ah walacnaaba iyo cinabyo ayuu idinku soo saari wa min kulli samaraati midho oo dhanna wuu idinku soo saari ina fii dalika arrinka dhexdiisana waxaa ku sugan laaayatan astaan iyo calaamad weyn baa ku sugan oo ilaahay addoommada baraysaoo ku hanuuninaysa liqowmin dad bayse ugu sugantaha yatafakaruuna oo fikiray dadka iska agmara oo iska gudba oo marra sii mara marra soo mara kuwaasoon fikirka lahayn kuwaasayna waxba u tarin laakiin dadka kale ee ka fiirsanaya kuwaa way kuwa waxu tarin wasahara lakum alleyla wاlnahaara wاshamsa wاlqamara wاlnujuumu musaharaatun biamri ina fii dalika laaayaati liqowmin yacqiluun wasahara wuu leeyahay alle lakum idinka wuxuu idin leeyahay alleyla habeenkii wanahaara maalintiina wuu idin sakiray washamsa qoraxdii iyo walqamara dayci wanujuumu xidigihiina musaharaatu waa kuwo la leyliyey iyaguna biamrihi ilaahay amarkiisaa lagu leyliyey ina fii dalika arinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan laaayaatin astaamo waaweyn iyo calaamooyin waaweyn liqowmin dad bay ugu sugan tahay yacqiluuna oo wax fahmayo ilaahay muraadkiisa yani garanay wamaa shayna ilaahay waa idin sakiray daraa uu abuuray lakum idinka filardi dhulka dhexdiisa wuxuu idinku abuurayna wuu idin sakiray mukhtalifan xaal uu yahay shaygaasi mid uu iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabkiisu iskhilaafsan yahay midabadiisu iskhilaafsan yahay ina fii dalika arinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan laaayatan astaan weyn liqowmin dad bay ugu sontahay yatadakaruuna oo waana qaadanayo macnaa waxa wey waxaa hadda laga hadlay biyihii iyo wixii lagu noolaa haddii laga hadlay ayaa haddana waxaa laga hadlayaa habeenkii iyo maalintii faa'iidooyin badan baa ku jiro waa nicmooyinka iyo barwaaqada iyo gallada dadka intiisa badan ayna dareemin habeenkan iyo maalintani waxay ku fadhiyaan ilaahay baa abuuray qoraxdii buu ilaahay abuuray dayixiina waa abuuray yuu sakiray yani habeenkiiiyo maalintiibuu ilaahay idiin sakirayo masaalixdiinna iyo danihiinu u leeliyey qoraxdiiiyo dayixiina waxaa loo leeliyey iyagana danihiinniiyo masaalixdiina loo leeliyey xidigihiina sidoo kale amar ilaahay bay musakharaad ku yihiinoo ku leeliyey kulli waxaad arkaysaan oo dhan ilaahay baa subxaana wa tacaala qorsheeyeyo wax aan ibni aadamka faa'iido ulahayn oo noloshiisa qayb ka mida ayna ku tiirsanayn kuma jiro hadday qorax noqoto hadday dayax noqoto hadday habeen noqoto hadday maalin noqoto hadday xidigo noqoto wayna inoo maan doontaa qaar fara badan ayagoo la tilmaamayo masaalixdaas ku qabno qaar ka mida sida habeenkiiy maalintoo kale jad walbay idin yihiinoo habeenkii mugdigiisana waad raaxaysataan oo waad nasataan maalintiina macaas iyo nolol baad raadsataan oo istiin baa laydinka dhigay qoraxda iyo dayaxoo kaleeto dayaxa waa kii aan soo marnay in macnaha waxa weeye waktiga dhan iyo zamanka iyo saacadaha iyo habeenka iyo yani waxa wey isbuuca iyo bisha iyo sanadka iyo waxa dhan ee lagu kala socdaba dayaxa ku imaanay saas qoraxda manaaficda ku jirta iyadana waa soo tilmaanay xidigahana waaba inoo imaan doontaa iyaga manaaficda ku jira macna ee aan ku qabno intaasoo dhan dhankaasi faa'iiday inooga yihiin dhanka kale ee faa'iidada ay ka yihiinna ilaahay bay ina bari subxaana watacaala qudradiisa iyo awoodiisa wasakara waxaa kaleeto ilaahay subxaana watacaala uu idiin leyliyey horta intaa waxaa ku sugan baa layidhi aayaad baa ku sugan iyo astaamo waaweyn dadka caqliga legu suganta liqowmin yacqiluun dad wax fahmi rabo oo ilaahay subxaana watacaala qasadkiisa iyo muraadkiisa inay gartaan doonaya waxaa kaloo ilaahay idiin sakiray waxa dhulka dhexdiisa laydinku abuuray isagoo midabyadiisu kala gegadisan yihiin waxyaalaha dhulka dhexdiisa lagu abuuray waa xoolihii waa beerihii waa geedihii waa inagii oo ibni aadamkii ah wax walba oo dhulka dhexdiisa lagu abuuro midabadiisu kala gedisan yihiinna ayadana ilaahay baa idiin leeliyey subxaana watacaala kala gedisnaanta midabyadiisu kala gedisan tahay baa aayad gooni ah abuurkoodu waa gooni haddana midabadoodan kala gedisan qaabkooda kala gedisan samayskooda kala gedisan baa waxay tahay astaanku tufaysa allaha abuuray iyo gacanta ka dambaysa inay qudro iyo awood leedahay lianna cidaan awood lahayn tashkiilintan iyo noocnoocayntan qaabkana ma samayn karto hal samti iyo hal nooc iyo hal waji hal hay-ad ubu wax ku samayn karaa laakiin cidda qudre iyo awood leh way noocnoocayn kartaa oo kolba sibay ka dhigi kartaa waana alla subxaana watacaala taasaa macnaa waxa wey daliil gooni ah arintaana waxaa ku sugan aayad baa ku sugan oo dad ani waana qaadanaya aayad ugu sugan wasahara alla waa leliyey lakum idinka alleyla habeenkiibuu idin leliyey wanahaara maalintii washamsa qoraxdii iyo walqamara dayixii buu idin leeliyey wnujuumu xidigihiina nujuuma odhanasa musaharaatin bay markaa noqonaysaa musaharaantu xaalow wnujuumu xidigihiina musaharaatun kuwa la leyliyey weye biamrihi ilaahay amarkiisaa lagu leeliyey yani waxay u socdaan jidka ay hayaan iyo tubta ay haystaan ka bixi maayaan masaalixdiinna iyo danihiinniyo inaad ka faa'idaystaan bayna u leelyihiin inna fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaaday la aayaatun astaamo iyo calaamooyin waaweyn oo ilaahay addoommada baraya liqowmin dad bayse ugu sugayen yacqiluuna oo inay wax gartaan rab dad wax garanaya oo wax fahmaya gaalo aan caqli lahayn waxba ka faa'idaysan mayso sidaas weyaan wamaa shay buu ilaahay idiin sakiray alleylkaasay ku cadfanta wasakara ilaahay wuu sakiray lakum idinka maa daraa waxa uu abuuray lakum idinka uu idiin abuuray filardi dhulka dhexdiisa uu ku abuuray buu idiin sakiray mukhtalifan xaal uu kala duwan yahay alwaanuhu midabadiisu xaal uu kala duwan yahay waxa uu ilaahay abuuray subxana watacaala ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana waxaa ku sugan laaayatin astaan weyn liqowmin dad bay uga sugan tahay yadakaruuna yatadakaruuna oo waana qaadanayo wa huwa alle alladii midka wey sakhara layyey sidoo kale oo sahlay albaxra badii lita'kuluu si aad uga cuntaan minhu xaggiisa laxman hilib tariyan oo cusub watastakrijuu si aad ula soo baxdaan minhu badda xaggeeda xiliyatan waxa laysku qurxiyo oo talbasuunaha aad xidhataan wa taraa waxaad arkaysaa alfulka doontii mawaakhira xaalo ay yihiin doonihii baad arkaysaa mawaakhira xaalo ay yihiin kuwo jeexaya biyaha fiihi badda dhexeeda walitabtaquu waxaa loo sakhiray inaad cuntaan walitabtaquu iyo inaad dalabtaan min fadlihi ilahay fadligiisa inaad ku raadsataan walacalakum tashkuruuna iyo inaad ilaahay u mahad celisaan badii baa haddana laynoo diray mar samadaa layna aadin marna dhulkaa laynagu foofin marna hadda waxaa laynoo diray badii baynugu dhex jirnaa ilaahay baddaa isagaa leeliyey oo wuxuu u leeliyey dusheeda inaad ka adeegataan wayna diidi kartaa awood waxay leedahay aynaan fooda ku gelin karin markab kasta iyo wax walba haddaynu samayno oo waxuu dooni ku dhaqaaqaya awood waxay leedahay aynan macnaha waxaweye inugu hor istaagi karto aynaan geli karin ilaahay baase inoo layliyeyo inoo sahlay inaan dusheeda ka adeegano waxaa loo sahlay in aad ka cuntaan hilib cusub bariga waxaa la yidhahdaa waa hilibka qoyan ee aanan qurmin ee markaa lasoo saaray waa mallaydii baa laga wadaa laxman bariyan waa xayawaanaadka badda ku nool oo dhan baa laga wadaa macna barigaas marka la cabirayo lagama wado haddii hilibkiisa la ingejiyo lama cuni karo oo masalan laga dhigo odkac oo kale soo lama dhigo mise malayga odkacba lagama dhigo haddii la ingejiyo adiga iska dhig ama la saafsaafo oo sidaa uu ku ingego inaan la cuni karinin lagama fahmaye waxay tilmaamaysaa macnaha sida badan ayaa waxay tahay in malayga macnaha waxa wey isagoo qoyan la cuno barigaasaa marka waxa wey faa'iido dheeraada waxaa kaletood badda kala soo baxaysaan oo taskiirka ilaahay idiin sahlay aad kula soo baxaysaan yani waxa wey xilya waxyaalaha laisku qorxiyo meel kale allulu walmarjaan ilahi subxana watacala odhanayo yani jawaahirta laysku qurxiyo oo aad macnaha waa qurxaan u qaadataan mufasiriinta qaar ka mida waxay leeyihin waxa isku qurxinaya waa haweenka laakiin waa la diidan yahay ragga waxaa loo diiday inay isku qurxiyaan keliyata waa dahabka iyo fidada ama ma ahee jawaahirta kale inay u isticmaalaan sida qaabka haweenku isticmaalaan oo kale oo tashabuh markaa ka yimaado laakiin inay u isticmaalaan si raggu u isticmaalo wax diidayo oo nasa ma jiro sidaa daraaddeed haweenka in lagu gooniyana ma aha saasaa laleeya waxaad arkaysaabuu alla leeya subxaana watacaala waxyaalaha cajab kale ka mid a doomihii oo badda dusheeda biyaha jeexaya mawaakhira waxaa laga wadaa doontu ama markabku markuu biyaha kala dilaaciyo oo uu afkiisa ku kala dilaaciyo loo sameeya ayaa la yidhaahdaa mawaakhira saasaa laga wada mana waxyaalaha cajab kale bay ka mid waxaa kaleeto oo macnaha loogu talagalo badda laydinku sakiray inaad ilaahay fadligiisa ku raadsataan yacni doomahaas iyo maraakiibta fadligaad ku raadsanaysaan maxay fadligaad ku raadsanaysaan waa tijaarada waa ribixa iyo faa'iidada bad yacni badweynada iyo qaaradaha ganacsiga u kala gooshaya iyo silcada loo kala wadaayo waxa kala waday waa maraakiibtaa manaafic iyo faa'iidooyin baana lagu doonaya macnaha walitabtaquu min fadlihi waa ribxii aad ka gaadhayseen walacalakum tushkuruuna intaasoo dhanna waxaa loo yeelay oo saa laydinku sakiray inaad ilahay umahad celisaan subxana watacaala ilaahaygii intaa noo galayow adaanu addoommo ku nahay adaanna ku hogaansannahay adaanu sharcigaaga qaadan cid kaleeto aadi mayno saasaa laynaga rabaa oo qawlna a ficilnaa saasaa ilahay noogu sameeyey subxana watacaala laakiin wixii ilaahay inoo sakiray inoo layliyey intaynu ku kibirno oo aynu isticmaalno manaaficdiisii ka dheragno haddana inaynu muran isla soo taagno oynu ka leexano sharcigiisi oo meelo kala aadnaayo jasaarnimo ka weyni maag kufraan meesha ugu dambaysa wey war anaa idin noolayn oo anaa idin dherjin oo anaa waxaan idin dhigay haddana meel kale ha aadine aniga isoo aadaan idin leeyahay alla subxaana watacaala saasuu inaga doon meel kale inaan la aadna nicmadiisa ma ah wa huwa alle alladii midka waya sakhara sahlay oo leeye albaxra badii lita'kuluu si aad u cuntaan minhu badda xaggeeda laxman hilib bariyan oo cusub watastakrijuu si aad ula soo baxdaan minhu badda xaggeeda xilyatan waxaad isku qurxisaan talbasuunaha midaasoo aad xidhanaysaan waa jawaahirta wey wa taraa waxaad arkaysaa alfulka doomihii baad arkaysaa mawaakhiro xaalo ay yihiin kuwo macnaha jeexaya fiihi badda dhexdeed biyihii bay dilaacinayaan walitabtaquu litabtaquuna waxay ku cadfan tahay lita'kuluudaas baddaa laydiin sakhiray lita'kuluu minhu laxman tariyan walitabtaquu iyo inaad dalabtaan daraaddeed min fadlihi ilahi fadligiisa inaad wax ka dalabtaan oo fadligaa waxaa laga wadaa ribixa iyo faa'iidada iyo tijaarada walacalakum tashkuruuna iyo inaad ilahay ku shukridaan subxaana wa tacaala ood u mahad celisaan intaasoo wax idin galay وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا, وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وألقى ورد في الأرض دول كدحي سوح كرد الرواسي بورسغا بوروا وين أن دقاقين أن تميد لألا تميد سيدا في أين إذن لا دقاق بكم إذن وأين إذن لا جلجلنين إذن لا معناها دليل wanhaara wajacala wuu yeelay fiiha dhulka dhexdiisa anhaara wadiyaal buu yeelay wa sublan jidadna wuu yeelay lacalakum tahdaduuna si aad u hanuuntaan oo jidadka aad ugu hanuuntaan wa calaamaatin calaamooyinna ilaahay wuu yeelay wa binajmi xidigii ayay hum iyagu yahtaduuna ku hanuunayaan xidigahay ku hanuunayan afaman yakhluqu ma cidda wax abuurayso intaasoo cajaa'ib a soo abuurtay kaman cid miyuu la mid yahay laa yaluqu aan waxba abuuri karin afalaa tadakaruuna war miyaydaan waana qaadanin wax fahmayn macnaheedu waxa weye waalqaa fi lardi rawaasiya dhulkii markii lasoo sheegay in la dejiyey ayaa haddana ilaahay dhammaystir wuxuu uga dhigay nicmada iyo barwaaqada buuraha ayuu dusha ka saaray xikmada ku jirta buuraha ayaa laynoo sheegay dhulka la saarayo waa lagu dheelitiraya dheelitir si ayna idinla dhaqdhaqaaqin tamiidka waa yani waxaa laga wadaa alibdiraab si aan isu dheeli tirnayn inuu dhulku u dhaqdhaqaaqo ayaa laga wadaa macna taa waxaa u diideysa buuraha u diiday leanna dhulku hadduu dhaqdhaqaaqo idinla dheeliyo oo uu dhaqdhaqaaq bilaabayo laguma noolaan karayo waa idinka arkay waxoogaa yaroo dhulgariira markuu dhaco wax alla waxaa dhulka dushiisa saaran oo dhan waa halaagsamaya noolaha noqdo ama ma noolaha noqdo sidaa daraadeed bu ilahi subxana watacaala buuraha ugu sugay waxaa kaleeto oo dhulka dhexdiisa la yeelay webiyaasha webiyaasha intay meel ka dilaacaan oy ka burqadaan haddana adduunka seexaya oo intaasoo wadan iyo dhul maraya oo laga beeranayo lagu intifaacayo biyaha meel walba geynaya ilahay baa seexay subxaana watacaala waxaa kaleeto oo laydin yeelay jidad jidadku waxyaalaha aan macnaha waxa wey aanaan aadba ugu baraarugsanayn ba ka mid maxaa macno ku jira jidadka la bixiye dhulka laga bixiye macnaha ku jiraayo waxa wey dhulka hadduusan jidad lahayn lama mari karayo wax laga garanna ma uu jiro jidadkan waxaa ilaaha subxaana watacaala uu u sameeyey lacalakum tahtaduuna inaad hanuuntaan daraadeen inaad meeshaad ku socoteen garataan meeshaad ka timaadeenna garataan meeshaad ka socoteenna aydaan garan marin yani saasaa laga wadaa lacalakum tahtaduun inaydaan habaabin oo idaan dhumin haddii aad dhul bahgooyaan oo jid la-aana aad macnaha joogto waad fakan qasadkaagii iyo meeshaad doonaysana garan mayso ilaa jid yar ama ha dhuubnaada ama ha weynaada intaad hesho aad raacdo oo markaa kadib aad wax ku kala garo oo meeshaad doonaysa aad ku tagto jidadkani marka macno weyn bay ku fadhiyaan waxaa kaloo ilaahay idin yeelay calaamaad calaamooyin iyo astaamada dhulka waa la yeelay calaamooyinkaasi waxa weeye dhulkii lagama dhigin wax siman oo isu wada eg waxaa loo yeelay meel buuroo taagan meel yarataaga meel hooseoo daadega meel togag ah meel dooxooyin ah meel soo taagan meel hoos ah saasuu ilahay ka dhigay subxana watacaala calaamooyin wey marka calaamooyin lagu kala garanayo meeshaasi waa meeshii heblo ahayd meeshanna waa meeshii heblo ahayd markaad leedo dhulka saa u kala soocaysahay astaan aad u daliishanayso oo ama kor buu utaagan ama buurtii heblo ahayd baa ku taalla ama waa dooxa hebla saa unbaa ku gara calaamooyinka ilahay udhigay subxana watacaala kuwa iyaga haddiise laakiin dhulka la wada simi lahaa wax laga garan lahaa ma jiro meeshaad kasoo tagtay iyo meeshaad hadda u socoto wax la garani maa xidigihii buu ilaahi subxaana watacaala iyadana dilaaba iyuu sheegayo xidigaha waa lagu hanuunaa waataan sheegayna musakharaad wey faa'iidaday leeyihiinna waxa weeye hanuun marka dadku ay socotada yihiin khaasatan badaha aada loo adeegsadaa ama mehe meelaha baadiyaha ay joogaan waxaa oo ruuxu inuu habaabo uu ka cabsado yani xidigahan kadaataa lagu kala gartaa oo addoommadu way ku hanuunaan qiblooyinka iyo jiihooyinka lagu kala gartaa markaa kadibna dhankaad ka timid dhankaad u socota waa la kala garan wabinajmi hum yahtaduun faa'iidooyin kalena waa leeyihiino rujuuman lishayaaiin waata lagu sheegay ziinatan lisamana waata lagu sheegay yani yahtaduunana waa faaidada saddexaad saddexdaa faa'iidaba qur-aanku xidigaha waa u sheegay intaa markii laga soo waramay ayaa hadalka waxaa loo yiidiye shubadkiisii warka waxa weeye intaasoo dhan marka laga soo waramayo waxaa layna bari ma allaha intaasoo dhan abuuray cajaa'ibtaana dhigay falalkiisa iyo yani ficiladiisuna aynoo muuqdaan saa wax u abuuray miyaa la mida waxaan waxba abuuri karayn wax yar xataa aan abuuri karaynin miyuu la mid yahay oo meel wada tegi karaan ma waxuuii wada wadaagi karaan kuwaan waxba abuuri karin waa dhagaxyaantoodii marka waa wixii ay caabudi jireen waa ibni aadam waxaan ujeedaa waa makhluuqoo dhan makhluuqoo dhan laa yastaic yaluq laa yastadiicu yakhluq maadaama uusan abuuri karin allaha wax walba abuuray in la garab dhigaayo waa khalaq ee miyaydaan waana qaadanayn saasuu ilah leeyahy subxana watacala waalqa alla waa riday fi lardi dhulka dhexdiisa rawaasiya buura ayuu ku riday an tamiida lianlaa tamiida saysan idinla dhaqdhaqaaqin bikum idinka kama hor imaanayso an tamiidadaasi oo looma daliishan karo dhulku wuu taagan yahe ma wareegay dhulku waa taagan yahe ma wareegay looma daliishan karay dhaqaaq yacni miisaaman oo isu dheeli tiran dhulku inuu dhaqaaqayo aayaddu ma diidayso maxaa yeelay tamiidka luqada carabiga ibdiraabka lagu yidhahda waa dhaqaaqa aan isu dheeli tirnayn oo macnaha waxa weyaan aan lagu dul sugnaan karaynin kaasaa laga wada amaa mas'aladan kale ee dhulku ma socda mise ma socdo aayadda madax ayaa loo gelin ogolaansho iyo diiddo toona mar badan waxaa dhacda dadku inay ku doodaan tajaaribta adduunka ee la gaadho iyo culuumta macnaha yani dadku ogaadaan inay dadma isku dayaan inay qur-aanka madaxa u geliyaan oo daliil uga helaan qolana ay isku dayaan inay ka nafiyaanoo adiladii nafyinaysa diidaysa ay qur-aanka ka soo saaraan qaar badanoo ka mid a marka waxaa ku jira qardajeexnimaa ku jira qardajeex iyo si qallafsan baa ku yeeri jirta qaabka nusuusta madaxa loo laabahaye loogu daliilaya waxyaalaha noocaasoo kaleeta masaladaasi marka waxa weyaan tajribe ahaan hadday sugnaatahay qur-aanka wax ka hor imaanayo ma aha anhaaran wajacala alla wuu yeelay anhaara wadiyaal ayuu yeelay wasubulan iyo jidad lacalakum tahtaduuna si aad u hanuuntaano meeshaad macnaha qasadkiinni iyo ujeedadiinni aad ugu hanuuntaan wacalaamaatin astaamo iyo calaamooyinna ilaahay wuu yeelay wabinajmi xidigihii ayay hum iyagu yahtaduuna ku hanuunayaan waa jinsi afaman yakhluqu ciddaa marka abuuraysa waxyaalahaasoo dhan abuurtay kaman cid miyuu la mid yahay oo wax la wadaagi karaa laa yakhluqu aan waxba abuuran oo dhagaxyaanta aan caabudaan ah afalaa tadakaruuna war miyaydaan waana qaadaninoo dad wax garanaya ahayn wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ina allaha lagafuuru raxiim nicmooyinkii markii laga soo warramay ayaa waxaa la yidhi intaa keliya meehe intaasi waa calaa wajhi misaal tusaale wey wain tacuduu haddeese aad tirisaan nicmat allahi ilahay nicmadiisa inaad tirisaan haddaad isku daydaan laa tuxsuuha ma tira koobi kartaan ina allaha allana la afuurun waa midkii idin dhaafi raxiimun oo naxariis badan waa midkii dembidhaaf badan naxariista badan macnaheedu waxa weye intaasoo nicmo ilaahay idiin sameeyey in kaleeto oo farabadanina waa jirtaaye meelo kalena qur-aanku ku tilmaamay intaasi nicmooyinka alle kuma koobne waa ka badan yihiin haddaad isku daydaan inaad tirisaan maba koobi kartaan tirakoob kuma samayn kartaan sidaas tirakoob mar haddaydaan ku samayn karaynin mahadnaqeedii loo baahnaana lama imaan kartaan haddaydaan la imaan karaynin oo gaabini idinka dhacdayna oo meeshii loo baahnaa aad ka soo bixi weydeenna ilaahay waa idiin dembi dhaafaa ina allaha lakafuurun raxiimun weeyaanoo nicmadii idinkama qaadina waa idiin baaqi yeelay alla subxaana watacaala saas weyan haddaad toobad keentaan oo soo noqotaan alla waa dembi dhaafaa waana naxariisanay wain tacuddu waa nagaxad ku soo marnay wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ina alinsaana laaluumun kafa aluumka dulmiga iyo kubriga hadii laga soo laabto ilahi subaana watacaala adoomadiisa u dhaafayaman wain tacuduu hadii aad tirisaan nicmat allahi ilahay nicmadiisa haddaad tirisaan nicmooyinka ilaah waa mufrad mudaafa ilaa macrifa yani min alfaad cumuum buu ka mid yahay wain tacuduu haddaad tirisaan nicmat allahi nicmooyinka ilahay haddaad tirisaan laa tuxsuuha ma tira koobi kartaan ina allaha allana laafuurun waa midkii dhaafa raxiimun adoomadiisa u naxariis wallahu yaclamu ma tusiruuna wama tucliluun wladiina yadcuuna min duuni illahi laa yakhluquuna shayan wahum yukhlaquun amwaatun ayru axyaain wamaa yashcuruuna ayaana yubcauun ilaahyadoodii haddii tabar la-aan la dhigay oo waxaan ka soo hadlaynay oo dhan ay ahayd in waxan ay caabudahayaan tabartooda iyo cajzigoodaiyo tabar la-aantooda la muujiyo halkana inayna waxba ogeyn baa la sheegi waxaad caabudaysaan iyo alle cilmi ahaan marka laysgarab dhigaayo wax ma wadaagi karaan wallahu alla yaclamu wuxuu ogyahay maa tusiruuna waxaad qarsanaysaan iyo wamaa tuclinuuna waxaad muusifanaysaan wladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan min duuni illaahi alla sokadii laa yakhluquuna ma abuuri karaan shayan waxba ma abuuri karaan wahum ayagaaba yukhlaquuna la abuuraa iyagaaba la abuuray amwaatun kuwa dhintay wey waxay caabudayaan ayru axyaain oo aan noolayn wamaa yashcuruuna mana ay dareemi karaanoo ma ay oga kuwanay caabudayaani ayaana waktiga yubcauuna lasoo saari doono ilaahuku marka macbuudkiinu waa ilaahu waa macbuud waaxidun oo keligiia faladiina kuwa laa yuminuuna aan rumaysnayn bilaakhirati aakhare aan rumaynaynin quluubuhum quluubtoodu munkiratun way diidan tahay arinkaa walxaal hum iyagu mustakbiruuna ay isla wen yihiin ilaahi subxaana watacaala cilmigiisu waxba kama maqna wax ka hoos bixi ma uu jiro wuxuu og yahay haddaad wax qarsataan iyo haddaad muujiisataanba ilaahay waa u simeye kuwa ay baryayaan oo ilaahay aan ahayn waxay dooniba ha noqdeen waxba ma abuuri karaan laa yakhluquuna shayan min alashyaa ha yaraado ha weynaado waxay abuuri karaan ma bal inay wax abuuraan iska daayo lafahoodaaba la abuuray lafahooda nin lafihiisa abuuri waayey inuu wax kala abuuraayo waa ka sii xajirtaa ma u abuuri karayo ciddii wax abuuri kari weydana lafihiisana aan abuuri karaynin cid kalena inuu abuura ayba kasii xag jirtaay cibaado ma mudna in la caabudaay ma uu laha abuu waxaa iskale cibaado iyo in laga dambeeyo oo la raaco la adheecaay cidda iskale waa cidda wax abuuri karta cidda wax abuuri karta ma midbaa mise waa badan yihiin waa hal mid saas wy macna kuwana macnaha waxa wey ay caabudayaan waa mayd waay hadday noolo ahaayeen xataa wax dhan bay ahaan lahayde waa mayd aan noolayn yani waa jamaadaad baa laga wadaa waa dhagaxyaan ma noola ah ayagaaba dhaamo oo nafi ku jirtaa oo nool hadday xataa noola caabudi lahaayeen sida waa dhaami lahayde dhagaxyaan jamaadaad oo meyd ah ayay caabudayaan oo aan noolayn mana garanayaan kuwan ay caabudahayaane dhagaxyaantii maalinta lasoo saari doono addoommada iyaga lasoo saari doono kuwan caabudayana lasoo saari doono waxba kamay ogaan waxay ka dhagalaayihiin maalinta adoomada lasoo bixin doono cilmigoodu wuxuu ma gaadhsiisna inay wax ogalaan iska daayo dhaga male oo macnaha caqli male oo maskaxay wax ku fahmaani ma jirto oo indha malaha mar haddayna waxbaba fahmaynin say cilmi ku yeelan aakharasasabay uu ku ogaan aakhare waxaaba ogaan la intii cilmiga iyo caqliga lahaydee dhagaha lahaydee indhaha lahayd ayaaba aakhare waxba ka ogaan iyo goorta wax lasoo saari kuwani maxay wax ka ogaan dhagaxyaanta meesha yaalyaala markaas alla subaana watacaala wuxuu yidhi cidda inaad caabudaan mudani waa hal mid oo waa alla subaana watacaala kuwa aan rumaysnayn aakhara iyo in laysa soo saarayana quluubtoodu way diidan tahay cidda la caabudayo inuu hal mid yahay oo alla yahay subaana wataala arinkaa tawxiidka ah quluubtoodu way diidan tahay isla weynan baana arinkaa ku bixinoo iyagoo isla weyn oo rususha iyo kutubta ilaha soo dejiya iska kibrinaya ayay quluubtoodu waxay diidaysaa laa ilaaha illaa huwa ilaha mooye ilah kale ma jiro macnahaasay diidaysa man idaa qiila lahum laa ilaaha ila allahu yastakbiruun oo kaleeto wey markii la yidhaahdo war ilaahay cid la caabuda ma jirta alla mooyaane markaasay kibrayaan oo isla weynaanayaan oo diidayaan aayad kale ismuazab quluubu ladiina laa yuminuun waxaad didaysa markiiba dadka aan aakhara rumaysnayn baa quluubtooda didaysa markii la yidhahdo ilah waa keligii saas wey macna wallahu alla yaclamu wuxuu ogyahay maa tusiruuna waxaad qarsanaysaan iyo wamaa tuclinuuna waxaad muujisanaysaan wladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan min duuni illahi alla sokadii dhagaxyaanta ay baryayaan laa yakhluquuna ma abuuri karaan shayan waxba wahum iyagaa yukhlaquuna la abuuray iyagaaba la abuurayaayo ilaahay abuuray subxana watacaala sifadaas inaan la caabudi karin waxba ayna qaban karaynin waxaa ka siman rususha malaa'igta awliyada amwaadda qubuurta ku jirta kulli waa ka simeye cid aan abuuri karin lama caabudi karo ilahay keliya wax abuuri kara subana wataala amwaad dhintay wey hayru axyaain oo aan noolayn wamaa yashcuruuna mana ay dareemayaanoo ma ay oga ayaana yani ciddaas yashcuruuna laleeyaha waa sanamyadii wamaa yashcuruuna sanamyadu ma oga ayaana xilliga yubcasuuna lasoo saaraya kuwa iyaga caabudaya ama iyaga laftooda sanamyadaba goorta lasoo saari doono maba ay ka warhayaan waa ka dhagalay ilaahuku marka kaad caabudaysaan ilaahun waa macbuud waaxidun oo keligii ladiina kuwa laa yuminuuna aan rumaynaynin bilaakhirai aakharo quluubum quluubtoodu munkiratun waa mid diidan ilahay kligii kelinimadiisay diidanta wahum wlxaal hum iyagu mustakbiruuna ay isla wen yihiino kibir iyo qab iyo isla weynan baa u diiday ilahay inay xidhaan subxana watacaala laa jarama ana allaha yaclamu maa yusiruuna wamaa yuclinuuna inahu laa yuxibu lmustakbiriin laa jarama waxa xaq oo sugan ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay qarsanayaan iyo wamaa shayga yuclinuuna ay muujisanayaan maxaa yeelay inahu allana laa yuxibu ma jecla almustakbiriina kuwa isla weyn ee qabku ku jiro ilaahay ma u jecla waidaa qiila markii la yidhaahdo lahum ayaga lagu yidhaahdo kuwan gaaladaa maadaa maxay buu anzala soo dejiyey rabbukum rabbigiin rabbigiin muxuu soo dejiyey qaaluu waxay odhanayaan asaatiiru lwaliina huwa kuu ilaahay soo dejiyey idinka idinku soo dejiyey kal in laydinku soo dejiyey aad sheeganaysaan asaatiiru lwaliina ummadihii hore ku tiri kuteentoodii wey wararkoodii ay qoreen wey liyaxmiluu waxay saa u leeyihiin liyaxmiluu inay xambaarsadaan daraaddeed wsaarahum dembiyadoodii kaamilatan xaalay dhamaystiranta ywma alqiyaamati maalinta qiyaamada wa min awsaari ladiina kuwii dembiyadoodiina inay wax ka xambaaraan yudiluunahum ay luminayaan bikayri cilmin aqoon la-aan iyo garashola-aan ay ku luminayaan alaa hooyay saaa waxaa xumaaday maa yaziruuna waxay xambaarahayaan baa xumaaday waa lagu celiyeyo waxaa xaq ah laa jarama sida macnaha waa aimatu lua mufasiriintuna u badayy waa laa jarama bimacnaa xaqan waa laba kelimo isa saaran hal keliba macnaheed male laa jarama xaqan waxaa sugan wey in uusan alla subxaana watacaala alle inuu og yahay waxay qarsanayaan iyo waxay muujsanayaanba allana subxaana watacaala ma uu jeclo dadka iskibriya oo isla weyn maxaa yeele kibirka ilahi baa iskale subxana watacaala ilaahi subxaana watacaala waxyaalaha u goonidaabuu kibirku ka mid yahay ciddii ku farageliso oo kibir iska raaraadisa ama iskibrisana wuxuu farageliyey ama uu galay beer mamnuuca beer aan la ogolan iyo seerool aan la ogolayn buu galayo rabbi waxyaale uu gooni aha buu macnaha waxway gacanta la galay ilaahayna subxaana watacaala wuu ciqaabi kibirkaa marka ilaahay ma jecla kibirkaasina waa ka ugu badanee dadka sharciga ka hor istaagaya diinta in loo hogaansamo markii lagu yidhaahda buu alla yidhi subxaana watacaala kuwan gaaladaa rabbigiin muxuu soo dejiyey oo la weydiiyo allihiin muxuu soo dejiyey waa qur-aanka nebi maxamed lagu soo dejiyey salawatullah waslam markii wax laga weydiiyo oo la yidhahdaa alle muxuu soo dejiyey waxay odhanayaan ka laydinku soo dejiyey waa ummadihii hore waxyaalihii ay qoreen ee iska sheekada ahaa ee macnaha laysku maaweeliyo wey asaatiiru lawaliina waxa weye ummadaha hore iyo quruntii hore waxyaalaha intay qoreen sheeka ahaan dadka kusoo gaadha kuwaasaa asaatiiru lawaliina la yidhahdaa marka yani asaatiiru lwaliina marka ay leeyihiin huwa ka laydinku soo dejiyey asaatiiru lawaliina maaha inay rumaysan yihin agga rabbi kasoo degay laakiin waxay sida aad qabtaanay idinku leedihiin ka idinku soo degay ead sheeganaysaani maaha wuxuu ilaahay soo dejiye waa asaatiiru lawaliin saasm asaatiiru lwaliina ktatabaha fahiya tumla caleyhi waa kuwii lahaa waa ummadihii hore wax laga soo guuriyeyo lagu dul akriyayo mar walba oo dad baa ku baray kudheh nabiga salawatuli waslamu aleyh saa waxay uleeyihiin in ay xambaarsadaan ayaga dembigoodii maalinta aakharada dembigoodii oo dhammaystiran waxba laga dhaafin inay berri tunka u ritaan kuwan ay luminahayaan ee dadweynaha ah ee waxba aqooninen cilmiga lahayn laakiin iyaga iska daba dhigtay kuwaa dembigoodana inay xambaaraan aakharo laba dembi bay xambaarayaan walayaxmilunna asqaalahum wa asqaalan maca asqaalihim culaysyadoodiina way qaadi culaysyo kuwo ay sabab u noqdeen ka timidna way qaadi doonaan labadaa dambi bay ambaarsan doonaan saasuu alla leeya subxana watacaala marka wuxuu alla leeyahay alaa saaa maa yaziruuna waxay xambaarsan yihiin oo dunuub ah ayaa xumaatay buu alla leeya subxana watacaala laa jarama waxaa sugan ana allaha alla yaclamu inuu ogyahay maa yusiruuna waxay qarsanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxay muujisanayaan inahu alla laa yuxibu ma jecla almustakbiriina kuwa iskibriya kibirkuna waxa wey batru lxaqi wakamdu nnaas waa dadka oo layska weynaysiiyo oo la yaso iyo xaqa oo la diido markuu kuwa cadaada kadib waidaa qiila markii la yidhahdo lahum iyaga kuwan maadaa maxay buu anzala soo dejiyey rabbukum rabbigiin muxuu soo dejiyey qaaluu waxay odhanayaan huwa ka laydinku soo dejiyey ee aad sheeganaysaan anagu ma qabno in la soo dejiye asaatiiru lwaliina ummadihii hore waxyaalahay qoreenee ku sheekaysan jireen liyaxmiluu inay xambaarsadaan daraaddeed baysaa uleeyihi ma waxaa ku xambaaray oy waxaa u sameeyeen inay dembi ka qaadaan maya ayaga niyadooda saa kuma jirin wa min awsaari ladiina kuwii dembiyadoodiina inay wax ka xambaaraan yudiluunahum ay luminayaan bikayri cilmin garasho la-aan iyo aqoon la-aan iyo jahli ay ku luminayeen alaa hooyay saaa waxaa xumaaday maa yaziruuna waxay xambaarsan yihiin waxaa loo daliishadaa aayadda gaalka hadday xujadu gaadho oo burhaanta rabbi ay gaadho oo uu qaadan waayo jahlina uu ku xambaaro loogu cudurdaari maayo ruuxu hadduu muslim ahaa asalkiisa jahlina uu arin ku xambaaro waa loo cudurdaaraa ilaa xujada lagu oogo laakiin gaalka loo cudurdaari maayo hadday xujadu gaadho ama ha fahma ama yuusan fahmin xujadu mar hadday gaadho waa eedaysan man waana ciqaabi قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مكر وحا مكري حقيقة الذين كلوا بعد كري من قبلهم إيه كوري بغرب يكوكعان إيه شرقال إيه خيانه فأتى الله إلهي باؤيني بنيانهم باسمه ديب من القواعد هوت يسلك كجي فخر مركا وحا دعي عليهم دشورا السقف سنقاف وكسور دعي min fawqihim dushoodu kaga soo dhacay waataahum waxaana u yimid alcadaabu cadaabkiibaa u yimid min xayu meel buu kaga yimid laa yashcuruuna ayna dareensanayn ayna islahayn oon ka filaynin uma markaa kadib yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo adduunka markaa saa looga dhigay uma yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana yukhziihim alla wuu dullayn oo wuu ihaanay wayaquulu waxay odhan doonaan wuxuu odhan dhaha alla subxaana watacaala ayna awey shurakaaiya kuwii aniga wax ila wadaagay aladiina kuwaasoo kuntum aad ahaydeen tushaaquuna kuwa dooda fiihim ayaga dhexdooda kuwaad doodayseene iyaga dartood u doodi jirteen ee aniga wax ila wadaagay aw qaala waxay odhanayaan aladiina kuwa uutulcilma cilmiga la siiyey ina alkhizya dulli iyo fadeexo alyawma maanta wasuu'a iyo xumaan iyo ciqaabi calalkaafiriina gaalo dushoodu bay ahaan qad makara aladiina min qablihim reer maka iyo nimanka nabiga diidan salawatuli wasalaamu calayh ummado ka horreeyey baa dhagartan ayagu hadda ay ku jiraan oo kale ku kacay oo rususha la dagaalamayo intaasoo xadhig iyo khayaano u maleegay maxay ku dambeeyeen waxay ku dambeeyeen ilaahay dhismahoodiibuu hoos kaga yimi hoos yacni dhista qaybteeda hoose ayuu ilaahay ka dugayey kadibna dhistii hoos haddii laga dumiyey saanqaafku inuu soo dhaco kor ka soo dhaco waa la yaqaana caadiga iskata kor buu kaga soo dhacay cadaabkiibaa wuxuu uga yimi meelana ka filaynin meelana islaam idinkaga imaan ayuu ilaha kaga keenay subana watacaala adduunka waa sida aakhare marka la tagana ilaahay wuu fadeexayn oo wuu dulayni waxaana lagu odhan doonaa aaway kuwii aad sheegayseen aniga inay wax ila wadaagaan maanta ma wax idiin qabtaan kuwii aniga wax ila wadaagay aaway baa la odhanaya kuwaasoo aad ku doodi jirteen oo u doodi jirteen ilaahnimadooda xaggay aadeen ayagu marka way inkiri doonaan wallaahi rabbinaa maa kunaa mushrikiin bay la sixi doonaan waa lagu markhaati furi dadka ilaahay cilmigu siiyey iyo culimada oo yaqaana meelaha sharka iyo meelaha khayrka ayaa marka waxay odhanayaan khizyi iyo fadeexa iyo dulli iyo cadaab allaba maanta gaalo dushood unbay ahaatay sidaasay odhanayaan macana aayaddan marka qad makara aladiina min qablihim culimada qaar waxay leeyin waxay kusoo degtay ninkii la odhan jiray namruud baaqi buu ahaa nin boqoraho kibir badan buu ahaa guri buu dhistay bay yidhahdaan mufasiriinto gurigaas gurigii boqortooyadiiso aad u dheeraa yuu ilaahi subxana watacaala ku dumiyey isagaa laga hadlay culimada qaar yidhahdaan qolana waxayna nin loodhan jira buktinasar oo isagana mujrim weyn ahaa ayay ka hadlaysaa bay yidhahdaan qolo kaleetana waxay leeyihin mehe aayaddu wax dhacayba kama warramayse tusaale waxay bixinaysaa qaababka ilaahay uu u ahlaago bulshooyinka diida sharciga ee makriga tamida dhagata qad makara waxaa dhagray xaqiiqe aladiina kuwii min qabli iyaga ka horreeyey faataahum allahu ilaahay baa u yimid bunyaanhum dhistoodiibuu u yimid min alqawaaidi hoos buu kaga yimid qawaaid salka wey fakhara wuu dhacay calayhim dushooda asaqfu sanqaadkiibaa dusha kaga soo dhacay hoos buu kaga yimid waxa wey iyo salka hoostaa laga dumiye wey min fawqihim dushooda ayuu kaga soo dhacay waataahum alcadaabu cadaabkiibaana u yimid min xayu meel buu kaga yimid laa yashcuruuna ayna dareensanayn oo ayna ka filaynin uma ywma alqiyaamati maalinta qiyaamana yuziihim alla wuu fadeexaynoo wuu dulayn wayaquulu wuxuu odhan doonaa ayna awey shurakaaiya kuwii aniga wax ila wadaagay saad sheegan jirteen alladiina kuwaasoo kuntum aad ahaydeen tushaaquuna kuwadooda fiihim iyaga daraadood u dooda qaala waxay odhanayaan alladiina kuwa uutulcilma cilmiga la siiyey ina alkhizya fadeexa iyo dulli alyawma maanta wasuu'a iyo xumaan iyo cadaabi calalkaafiriina gaalada dushooda ayuu ahaa alladiina gaaladaaso tatawaffaahum ay oofsanayso almalaaikatu malaaigtu ay oofsanayso nafta ka qaadayso daalimii anfusihim xaalay naftooda dulmiyeen fa alqow markaasay rideen oy muujiyeen assalama isdhiibid maa kunnaa qaa'iliina xaal ay leeyihiin maa kunnaa maanaan ahayn nacmalu kuwa sameeye min suu'in wax xumaana maanaan samayn jirin balaa inaysan samayn jirin ma jirte ina allaha alla caliimun kii og weye bimaa kuntum waxaadeedan tacmaluuna kuwa samay ee fadkuluu waxaad gashaan abwaaba jahanama jahanama albaabadeeda gala khaalidiina xaalaad ku waraysaan fiiha dhexdeeda falabi'sa alla xumaayey maswa almutakabiriina kibiraaniyiintu meesha ay ku nagaadaan ay galaan alla xumaa buu alla lehy subxana watacala macnaheedu waxa weeye gaaladaasi aakhare ku dulloobi doonta markay malaa'igtu nafta ka qaadayso ayagoo naftooda dulmiyey bay malaa'igtu nafta ka qaadi waa kuwa malaa'igtu ay nafta ka qaadi iyagoo lafahooda dulmiyey waxay ku dulmiyeen jidkii rabbi bay kana mariyeenoo waa gaaloobeen naar iyo caro ilaahayna way u bambixiyeen saasay naftooda u dulmiyeen markii malaa'igtu ku timaado ayay markaa isdhiibayaan faalqaw salama ay adharu listislaama walinqiyaadi waxay muujisanayaan hogaanka iyo xadhigay dhiibanahayaanoo tabar ma hayne hanala qaqabto wey marka ilaa waxay qaban karaan ma jirin ayagoo markaa odhanaya maa kunnaa nacmalu min suu xumaanba maanaa samayn jirin uma lam takun fitnatuhum ilaa an qaaluu wallahi rabbina maa kunnaa mushrikiin markay aakharo tagaan qaar baa waxay isku dayahayeen inay wax qariyaan oo diidaan waxay adduunka soo samayn jireen oo ma la diidi karaa lama diidi karo meelaha qaarkood qirasho inay qiranayaanna waan soo sheegnay xaggaana kaga soo hadlay fii suurati alancaam in macnaha waxa weye qirashadoodu ay tahay markii afka laga xidho oo xubnaha intooda kalea markaa ka markhaati kix inta laakiin afku u furan yahay waxay ku hadli waxalla waxay doonaan inay wax inkiraan oo qariyaan ba isku dayaan ilahayse wax lagama qarin karo subxana watacala kadib baa ilahi subaana watacaala wuxuu ku odhan doonaa jahanamo albaabadeeda gala toddobadii albaabsiyaan soo marnay lahaa sabcatu abwaabin likulli baabin minhum juzun maqsuum albaabadii jahanama marka gala la odhanaya idinkoo ku waaray meesha kibiraaniyiintu ay ku nagaan doonaan oo jahanamo ah alalaha meeshaasaa xumaatay wy macna aladiina gaaladaasoo tatawaffaahum ay oofsanayso nafta ka qaadayso almalaaikatu malaaigtii aalimii anfusihim ayagoo nafafyaalkooda dulmiyey xaal ay nafyaalkooda dulmiyeen ayaa laga qaadaya faalqaw markaasay rideen asalama ama faalqaw adharuu waxay muujiseen asalama alistislaama isdhiibid xadigay dhiibteen iyo hogaanka oo nimankii kibirkii iyo isla weynankii iyo awoodoodii waa ka tanaasuleen yani waxa wey gacmahay taageen maa kunnaa qaailiina xaal ay leeyihiin maa kunnaa maanaan ahayn nacmalu kuwa sameeya min suuin xumaanba maanaan samayn jirin balaa inaysan samayn jirin ma jirte way samayn jireen wey ina allaha alla caliimun kii ogooye bimaa kuntum waxaad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya ee fadkuluu gala alla wax wagama qarin kartaan gala abwaaba jahanamo jahanamo albaabadeeda gala khaalidiina xalaad ku waraysaan fiiha jahanamo dhexeeda falabi'sa alla xumaayey matwa almutakabiriina kuwa iskibriye ilaahay tawxiidkiisa iyo diintiisa iskala weynaaday meeshay ku nagaanayaan oo jahanamo ah ayaa xumaatay